dowladda hoose degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa bilowday nidaam ka midaysan ee daddegista federaalk soomaaliya nidaam ka midaysan ee daddegista jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ah mid ahmiyad weyn u leh hirgelintii doona si rasmi ah looga bilaabay maamulka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug duqa degmada gaalkacyo dirxmaan sheekh xasan jimcaale oo ay weheliyaan injineero ka socday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya xubnaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo ayaana si rasmi ah u furay nidaamka dadegasta midaysan ee heer federaal kaasoo la qorsheynayay in guud ahaan galmudug laga bilaabo afar degmo oo kale ah dhuusmareeb gaalkacyo cadaada cabud waaq duqa degmada gaalkacyo dirxaanshe xasan jimcaal ayaana faahfaahin ka bixiyey faa'iidada ku jirta isdiiwaangelinta iyo qaadashada shahaadada dadegista jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
in warqadda dhalasho ee sugnaanta ama diiwaangelinta si rasmi ah soomaaliya oo labaatan degmo ka mid a ay si buuxda uga wada bilaabato ayadoo isku hal design oo isku hal nidaam ah runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa aad baa ugu faraxsan nahay afar magaalo galmudug ah gaalkacay ka mid ahayd gaalkacyo caawadu waa samareeb iyo cadaado afarta magaalo ahaayeen waxaan joognaa qaybta dadhigista xafiiska dowladda hoose degmada gaalkacyo galmudug aad iyo aad baan ugu faraxsan nahay waxaan rabnaa bulshada u sheegno diiwaangelintii dadka ilmaha wixii hal sano ka yar iyo dadka waaweyn intaba dhammaan waa dukumentiyadaan gacanta ku hayno si rasmina ugu shaqaynayaan didaalkii iyo waktigii dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowladda galmudug lagu ay ku bixiyeen dowlad goboleedka galmudug waa ka mahad celinaynaa runtii annaga doorkiina uga aadana dowlad hoos ahaana waa ku faraxsannahay inaan afarta magaalo la doortay aan ka mid nahay doorkiina waa adanaan runtii waa socodsiinay inaan hadda sii socodsiina diyaar baa unaa marka dadweynaha degmada gaalkacyo waxaan rabnaa ku wargelino haddaaba weydeen dukumentigaanoo dowladaha hoose nimbo asuu sidii usoo iktiraaco iyo sida la qumana uu bixin jiray maanta waxaa haysataan warqad haddaa doolow la tagtay haddaa belexa la tagtay haddaa la tagto raacasay iyo raaskambooni isku mid ah warqad soomaaliyeed ee hal meel kasoo wada baxday ee nidaamsan meeshaa tagtidba kaaga shaqaynaysa waa kuu soo baxaysa insha allah isbitaalaadka iyo goobaha muhiimka ah waa la geynaya biidn illahi tacaala waxaan rabaa inaan dhammaan bahda caafimaadka ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka aan ka codsado dhammaan xarumaha ee ka shaqeeya magaalada gaalkacyo ee ay tahay in diiwaangelin ay ama dad ku dhashaan ee halkaas hawshu ka socota inaan xarabnaa duwa dukumentiga la geeyo qofka jooga iyo habka loo diiwaan gelinayo dokumentigii iyo waxaas waa roolka dowladda hoose doorkeeda wey annaga geynayno dhammaynayna insha allah laakiin waxaan ka rabnaa madaxda isbitaalaadka dhammaantood inay u diyaar garoobaan in shaqadaas la hirgeliyo bulshada kale waxaan aad iyo aad kaga codsanaa sidii qiimaha badnayd ay u qaadan jireen warqadan ee shaqada ugu socotay waa iyadiiyo lasii casriyeeyey nidaamka midaysan dadegista jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inta badan la hirgeliyay degmooyinka dalka kuwaase qaybkaya degmooyinka galmudug ee kale ah dhuusmareeb gaalkacyo cadaada caabud waaqa iyadoona la filayo in degmooyin hore la gaarsiiyo si uga faa'idaystaan bulshada soomaaliyeed ayna isku diiwaan geliyaan